جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alla idmasaakaan idinkugu heenna adinkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mida faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa ka qayla dhaamiyey khasaaraha maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalada ka soconaya bariga wilaayada hiiraan dowladda turkiga ayaa xaqiijisay in maleeshiyaadkii riddada ee dhowaan mujaahidiintu ay ku qarxiyeen xerada damaanyo ee magaalada muqdisho ay u qoranaysay inay ciidamayso oo ay tababarto xaflad abaalmarin lagu guddoonsiinaya ardayda macadka qurdub ah ayaa lagu qabtay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ardayda macadka al idqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan weerarkii xerada murtadiinta damaanyo ee magaalada muqdisho ayaa saameyn xooggan yeeshay xilli howlgallada mujaahidiinta ay ku sii kordhayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho
والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa arbaco saddex iyo labaatanka dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ee madaafiicdaas waxaan goordhow ka wareysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed toosho maxamuud jasaaka allahu kheyran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa asbax arbacaha taariikhna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha dulqacda sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri allah fadligiisa waxaa walaalka abu xasaan tafaasiil dheeraada laga helayaa madaafiic shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada xalan oo ah taliska ugu weyn kufaarta ay kaga sugayeen magaalada muqdisho madaafiyadaasi sidaan hore u baahnaba waxay ku wada dhaceen gudaha xerada xalane waxaana jirta khasaare kala duwan cadowga allah lagu gaarsiiyey duqeyntaas mid ka mid a madaafiyada ayaa ku dhacay goob ay ku sugnaayeen askar yugandes ah oo ah ilaalada gaarka ah ee u-n-ka waxaana askartaasi ka bakhtisay laba askari oo yugandes ah sidoo kale madafa ayaa ku dhacay bakhaar raashiinka u keedsanaa askarta kufaarta uganda ee ilaalada u ah u-n-ka bakhaarkan halkaasi ayuu ku burburay wixii ku jiraba sidoo kale mid kamid ee gaadiidka kufaarta afrikaanta ee ilaalada u ah u-n-ka gaar ahaan kuwa yuganeska gaaree nooca loo yaqaano buyd ayuu madfac ka haleelay halkaas ayuu isina ku gubtay sidoo kale mid kamid a madaafiyada ayaa ku dhacay safaaradda saliibiinta faransiiska ay ku leedahay gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho burbur xoogan ayaana safaaradda gaaray sidoo kale walaalka abu xasaan mid kamid a madaafiyada ayaa haleelay gaari ay leeyihin gaalada cadaanka isaguna goobta ayuu ku wasbaalay iyadana sidoo kale madfac uu haleelay guri ay deganaayeen saraakiil gaalo cadaan ah iyadana sidoo kale burbur xoogan ayaa gaaray waxayna warkii helay ay intaas ku darayaan in saraakiishaas cadaanka khasaare nafeed uu kasoo gaaray madfacaasi ku dhacay gurigii ay ku sugnaayeen oo ku yaala gudaha xerada xalane dhanka kale walaalka abu xasaan waxaa faahfaahinno dheeraada laga leeyaa dagaalo culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada moqobkuri ee bariga wilaayada hiiraan iyadoo allah fadligiisa murtadiinta dagaaladaasi dhowr jeer lagu jibiyey ilaa iminka dhimashada waxay maraysaa toban askari oo murtadiin ah oo ay ku jiraan laba sargaal oo lagu kala magacaabi jiray cumar yare oo ahaa taliyo urur waxaana sidoo kale saraakiisha baktise kamid ah sargaal loogu magacaabi jiray ilkacse oo isaguna ahaa tababare allah ayaana ku mahadsan oo dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka muqori khasaare culus ku gaarsiiyey cadowgiisa iyo cadowga adoomadiisa muslimiinta ah oo ah maleeshiyaadka murtadiinta halkaasi ka dagaalamayo iyadoona boqolaal askari iyo saraakiil ay maalmihii soo dhaafi murtadiinta ay kaga dhinteen dagaaladaasi tiro intaasi ka badanna ay kaga dhaawacmeen waxayna ciidamada mujaahidiintu muddooyinka dambe sii kordhiyeen weerarada ka dhanka cadowga allah ee duulaanka sharcala darka kusoo qaaday qeyba ka mid a wilaayaadka islaamiga wajihaaduku mubaarak aad buu u mahadsan yahay toosho xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa ka qayla dhaamiyey khasaaraha maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalada ka soconaya bariga wilaayada hiiraan nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya howlgallada aadka uga xogan ee ciidamada mujaahidiintu ay ka wadaan deegaano ka tirsan bariga wilaayada islaamiga hiiraan ayay ka qayla dhaaminayaan xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan murtadiinta maxamed cabdulaahi buraale oo ka tirsan xildhibaanada golaha dhawaaqidda kooxda ridada ayaa sheegay in weerarada ay mujaahidiintu ka wadaan duleedka degmada muqokori oo uu khasaar lixad le ka soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta isagoo warbaahinta la hadlayay ayuu carbaabay in guulaha ay mujaahidiintu ka gaarayaan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ay sababeen in khasaar xoogan uu ka soo gaaro maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo isaga fixranaya jiidda dagaalka murtidkan ayaa saraakiisha kooxda ridada ku eedeeyey inay ubabac dhigi la-yihiin mujaahidiinta islamarkaana ay furimaha dagaalka ka firxanayaan dagaallo dagaallo qaraara socdo dagaaladii shabaabka lagula jeeday kuwa ugu darnaaya hadda ka socdo deegaanadan hadda aan imaanay nawaaxiga maqokori ah iyo ceelhareeri agyaheeda ah dagaallo culusa ka socdo dhammaan furmo badan oo gobolkaa jiro haddii aan le dhankan aboorey iyo dhanka webiga laakiin hadda furunta ugu daran oo dagaalka ka socda waa dhankan hadda aan joogno soona moqokori ah dagaalka waxa hadda cusley waxa waaye dhammaan gobolka shabeellada dhexe oo oo gobolkan deris la ahay shabaabka gacanta ku wada dhigeen si marka ay maadaama halkaas gacanta ay ku dhigeen inay ku xijiyaan dhinacaan oo annaga hadda aan aan matelnane wallahi horta dagaalka keliyaan ku noqonay runtii
dagaallo afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay deegaano dhacaduleedka degmada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa waxaa dhimashadii dhaawaca ku noqday boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta
mahadsanid abuushayba dowladda turkiga ayaa xaqiijisay in maleeshiyaadkii ridada ee dhowaan mujaahidiintu ay ku qarxiyeen xerada damaanyo ee muqdisho ay u qoranaysa inay ciidamayso oo ay tababarto marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya war ka soo baxay taliska ciidanka turkiga ee muqdisho ee loo yaqaano turkisom ayaa lagu xaqiijiyey maleeshiyaadkii laba maalin ka hor mujaahidiintu ay ku qarxiyeen xerada damaayo ay ahaayeen maleeshiyaad ay ciidamo u qoranaysay dowladda turkiga si ay ula dagaalamaan mujaahidiinta islamarkaana ay qayb uga noqdaan maleeshiyaadka ridada bayaan ka soo baxay dowladda ridada turkiga ayaa lagu sheegay inay cambaaraynayaan qaraxaasi iyagoona walaac xoogan ka muujiyey in la beegsado maleeshiyaadkaasi taliska ciidanka turkiga ee muqdisho ee turkisom ayaa sidoo kale sheegay inay bilaabayaan inay qortaan maleeshiyaad hor leh kadib markii dhowaan mujaahidiintu ay qaraxyeen maleeshiyaad tiradooda lagu sheegay in ka badan afar boqol oo maleeshiyo ah kuwaas oo lagu ciidamaynaya xerada damaayo ee muqdisho dhowaan ay ahayd markii mujaahidiintu ay weerar qaraxa ka fuliyeen gudaha xerada damaayo ee muqdisho qaraxaasi ayaa lagu dilay in ka badan soddon murtad ah halka lagu dhaawacay konton kale oo ka mid ahaa maleeshiyaadka riidada ee halkaas lagu ciidamaynayey mahadsanid marwan xaflad abaalmarin lagu guddoonsiinaya ardayda macadka qurdub ah ayaa lagu qabtay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya degmada jamaame waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey munaasabad heerkeedu sarreeyey islamarkaana dib loogu furayey sanad dugsiyaadka cusub ee macadka qurduba faraciisaha degmada jamaame taas oo sidoo kale abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalimo hore ka galay imtixaanka ay galeen munaasabadda waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada culimo waalidiin iyo nuqabada wilaayada waxaan ugu horreyn kelimadan ka jeediyey sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayadaasi macadka maanta aan joogno hafladiis macadul qurduba maalmo maalmaha kama dayana waxaan taaganaynay ayadoo la furaayo maantana waxay joognaa sanadkii ugu horreeyey gabdhihii qalinjibiyeen maanta aan joogno hafladdii loo dhagaayo waxaan leenahay markan jasaakumullahu khayran si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa waalidiinta ardadaan halkan wax ku baranaayeen dhaleen waxaan leenahay jasaakumullahu khayran dadaalkii iyo juhdigii aad bixiseen ilaahay ha idiin barakeeyo qof keligiis wax ma baranaayo waa in lagu dadaalaa waxbarashadiis la fiiriyaa waxaad og tihiin macadul qurduba waxa lagu baranaayo oo ugu muhiimsan qur-aanka iyo culuumtiis baa lagu bartaa alxadiidu waa culuumuhun waa lagu bartaa sidaad dareemaysaan waxaa kale lagu bartaa alfiqhu wa usuuluhu waxaa kale lagu bartaa alcaqiidatu alislaamiya asiira iyo taariikhda ayadana waa lagu bartaa balaaqada lagu bartaa balaaqada ilaan qofku waxa u baahan yahay in naftarkeeda dhankaas loo leexdo naxwdii baa lagu bartaa sarfi baa lagu bartaa culuumta lagu bartaa waxaa lagu bartaa juqraafi baa lagu bartaa markan waxaa halkan ka dareemaynaa shareecada rahmaanka dhammaanteeda noocyada kala duwan in halkaas lagu baranaayo waxaad og tihiin khayrkan iyo wanaaggan oo maanta ifaayo codowgu waxaa la dagaalamaya in baabiyo laakiin allah baa noo diiday waxaa markan idin leenahay jasaakumullahu khayran barashada allah subxaana wa tacaala iyo diintiis la baranaayo in aad ku dadaashaan intaasi kadib waxaa sidoo kale munaasabadda kelimadan ka jeediyey suldaan macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka golaha nuqabada wilaayada jubbada hoose insha allahu tacaala waxaan dareemaynaa faa'iidada iyo wanaagga iyo kheerka ka soo muuqanayo haddii ahaan lahayn gabdhaha iyo haddii ahaan lahayn wiilashaba macaahid badan baa ka furan sidai jubba sufla ay gaar u soo noqotay aad baa loo dardargeliyey degmada ama gobolka ama jamaame iyo wixii nawaaxigeeda ahba dumarka waayeelada dhallinyarada wax macnaha maanta aanan wax baranaynin ma laha ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala uma waxaa ilaahay noogu siiyey arrinkaas amniga ilaahay uuna siiyey iyo walaalaha mujaahidiinta u dhabar adaga cadowgooda cadowga allah subxaanahu wa tacaala meelaha u haysto laguma haysto faa'iidada idinka aada haysataan maanta gabdhihii way xijaaban yihiin waxay baranayaan kitaabka allah wiilashii waa la mid waxaan ka rajaynaynaa dadkii macallimiin u noqon lahaa ummadahaas maanta naga maqan hadduu ilaahay mujaahidiinta gacmahooda soo geliya inaad macallimiin noqotaan ugu dambeyn mid ka mid a waalidiinta oo dhankiisa xafladda kelimad ka jeediyey ayaa ardayda ku booriyey in wixii la baray ay ku fara adeegaan ayna sii siyaadsadaan anoo ku hadlaya afka waalidiinta waxaa loo baahan yahay in waalidka waa dadaaleen waqtay dhowreen qalliya buuq bay keeneen saa daraaddeed ay ugu dadaalaan ay laftirkoodaba ayagana in ay mirodhal ka gaaraan waxaan kusoo koobayaa dadaalkiina allaha ka dhigo kii lagu guulaysto ardada waxaan leeyahay ardayahay waxaa jirtaa erayaroo carabi oo dhihi jiray tacliimu suqar ka naqshi cala alxajar tacliimul kubarna ka naqshi cala almaa in wixii ladiin baray intaad xumbaartaan aada macallimiinta biri bedeshaan dadkii idin dhalayna ay idin iharsadaan adinkuna aad noqotaan kuwo loo aayo oo aayatiinkooda hadduu alla idmo ilaahayna waxaan idinka baryaa inaad noqotaan kuwii dadaalkooda ku guulaysto macadka qurduba waxa uu faracyo badan ku leeyahay wilaayaadka islaamiga waxaana uu door muuqda ku leeyahay tacliinta ardayda ku dhaqan wilaayaadka iyadoona kumanaan arday ah ay ka aflaxeen mahadsanid cabdiqani ardayda macadka al itqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya munaasabadaani oo ka dhacday xarunta macadka tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ee al itqaan ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa kasoo qeybgalay marti sharaf kala duwan ardayda macadka al itqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho iyo sida ay u barteen tasxiixa qiraa'ada qur-aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الزبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه أن يعلمه علماء بني إسرائيل
sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxay fadliga ku jira barashada qur-aanka kariimka iyo fadliga uu leeyahay qofka dadka sii bara qur-aanka
allah subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa allihiina soo gaarsiiyey wakhti waxaa weeyaan dowladdii qur-aanka ay shaqaynayso oo qur-aankii iyo qiraa'aadkii la baranayo oo qur-aankii cinaayo iyo maaragtay daryeel loo yeelayo ilaahay baa subxaana wa tacaala na soo gaarsiiyey allahaasaan ku mahadinaynaa qur-aanku walaalayaal si aad ogtihiin waa kalaamullah inta ayaa sharaf ugu filan inuu kalaamka alla subxaana wa tacaala uu yahay allah subxaana wa tacaala uu ku hadlay alfaaddiisa iyo macaanidiisuba xag allay ka yimaadeen lafdan wa macnan allah subxaana wa tacaala ayaa soo dejiyey oo xaggiisay ka yimaadeen waxaa loo soo dejiyey liiscaadi albashar bini aadanka liibaantiisa iyo guushiisa ayaa loo soo dejiyey ina hada alqur'aana yahdii lilatii hi aqwam qur-aanka dadku wuxuu ku duwayaa oo ku hanuuninayaa waddada toosan waa siraadka mustaqiimka ah ee aan maalin walba alla weydiisanan aanu leenahay ihdina siraata almustaqiim aan dhehayno waa qur-aanka weeyaan waddada mustaqiimka waa isaga weye qof kastooo liibaanay oo aakhri adduunba liibaanay isagaa u sabab ah sababtiisu ku liibaanay qof kastoo khasaaray waxa weeyaan waa ka dheeraasho iyo ka fogaasho kitaabka ilaah uu ka fogaaday ayuu maaragtay dhibka ugu gaaray qaar ka mid ah waalidiinta ardayda macadka alitqaan ee degmada buqa qable oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u soo dhoweeyey heerka waxbarashada ee ardayda macadka
maxadkaas oo ay ilmaha ku baranayeen taxfiid iyo tasxiix awalan waxaa aniga farxad ii ah inaan kasoo qayb galo haddaan ahay waalidiinta nasiibka u yeeshay inay ilmo u dhigtaan maxadkan run ahaantii waxaan u mahadcelinayaa macallinka ilmahaasaa uu wax baray markaan u keenaynay waxay ahaayeen wax qur-aanka jejebinayo taxfiid aan lahayn oon xifdinin haddana tasxiix aan lahayn maantana waxaa dadka ay indhahooda ku qabowsanayeen sida ay u akhrinayeen oo quruxda badan oo naxliga aan lahayn iyo muxuu ahaay sida ay u xifdiyeen waxaa nasiib darro ah ee maxadkan al-idqaan faraciisa buuqa qabla ninkii buuqa qabla degan ee ilmo ay u soo gelin waa nasiib darra ilaahay waxaan ugu baryaa in ilmo ay ku yeeshtaan si ay ugu najaxaan qaybtan hore ee wax baratina waxaan ku dardaarminayaa in waxa ay barteen aanay sii daynin ay hore ugu sii socdaan culumul qur-aan ma dhammaato wax badan baa la sii wadaa waxbarashaduna intaan kuma eko
wanaagga ay waxbarashada leedahay iyo khayrka iyo ilaahay agtiisa ajarka laga helaayo raggii iga horreeyey unbaa horey u hadlay waxaa keliya aan rabaa inaan ka hadlo machadkan furan oo aad aragteen ilmahoodii ilmihii wax ka bartay ay soo bandhigeen ayaa aad arkayseen siday u akhrinayaan qur-aanka kariimka oo qowlullahi ah ee wuxuu furan yahay muddo adiga oo ah kow-iyo toban bilood ayuu furan yahay waadna aragteen hadda wanaagga iyo akhrinta iyo naxli la-aanta iyo sida ay ilmaha qur-aanka ay u akhrinayeen iyo wanaagga uu qabay waad aragteen ilaahay subxaanahu watacaala noo suurtogeliyey in aan helno machadkaasi iyo macallinkaas si fiican uu itqaaninaya qur-aanka allahaas ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala machadka al-idqaan oo ah macad lagu barto tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ayaa faracyo kala duwan ku leh degmada buqa qable iyo deegaanka show oo ka wada tirsan wilaayada hiiraan
mahadsanid yaasir ugu dambeyntiina weerarkii xerada murtadiinta damaanyo ee muqdisho ayaa saameyn weyn yeeshay xilli howlgallada mujaahidiintu ay kusii kordhayaan magaalada caasimada ah ee muqdisho waa kan ilyaas cabdulaahi oo warbixintan inoo haya fashilka amni ee ka jira muqdisho iyo fadeexada dul hooganaysa hay-adaha sirdoon ee riddada ayaa noqday kuwo maalmihii lasoo dhaafay ay si aad ah uga qayla dhaaminayaan xukuumadaha dabadhilifyada ah ee taageerada u muujiya kooxda filla soomaaliya waana xilli xukuumadda xasan sheikh ay buuxsatay muddo saddex sano ah dowladaha dawaaqiidda carabta iyo kuwa reer yurub ayaa si aad ah uga qayla dhaaminaya halaagga ku sii socda kooxda riddada soomaaliya iyagoo cambaarayn afka labadii dhawaaqay kadib howlgallo isxigxigay oo ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho mid ka mid ah howlgalladaas ka dhacay gudaha caasimadda laguna laayay murtadiin fara badan waa midkii laba maalin ka hor ay mujaahidiintu ka fuliyeen afaafka hore ee xerada damaanyo ee degmada hodan ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen murtadiin doonayay isku diyaarinta iyo qaadashada tababare ciidan oo kala duwan balse allah fadligii mujaahidiinta ayaa kaga hortegay darba ku sababtay in ay kala firxadaan qaarkoodna halkaas dhegta dhiigga loogu wada daro
halkan waa goobta uu qarax ka dhacay sidaan ayay jaam u eed intuu qarax dhigan ka hor waa dhallinyaro loo qaadanaya inay ku biiraan ciidanka dalka soomaaliya halkaani waxaa ka dhashay khasaare aada u weyn dhimasho iyo dhaawac war-saxaafadeed soo baxay ayaa lagu sheegay in halkaas lagu dilay ilaa soddon murtad laguna dhaawacay wax ka badan konton kale walow mar weliba ay tiradu samayn karta koror hor leh maadaama tirakoobkan uu ahaa mid hordhac ah sidaba lagu caddeeyey qoraalka war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wixii markaas ka dambeeyey waxaa si aad ah u soo baxaya bayaanaad ay soo saarayeen xukuumadaha dawaaqiidda carbeed iyo kuwa reer yurub iyagoona si aad ah u muujiyey walaaca ay ka qabaan weerarada sii xoogaysanaya ee cunaha lagu jaraya calooshud u shaqaystayaasha murtadiinta qaybahooda kala duwan ugu horrayntii dowladda masar ayaa saacada un kadib weerarkii damaanyo soo saartay warqad ay kaga tacsiyeynaysa halaaggii gaaray maleeshiyaadka murtadiinta wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda qaahira ayaana muujisay sida ay uga welwelsan tahay xaaladda soomaaliya maadaama ciidankeedu ay qayb ka yihiin howlgalka shahaadala dirirnimo ee markan la soo huuyey magaca eusom dhanka dowladda Poland iyaduna waxay soo saartay warqoraaleed ay uga hadlaysa howlgalkii damaanyo waxayna sheegtay in halkaas uu ka dhashay khasaare xooggan oo soo gaaray kooxda riddada Soomaaliya iyadoona caddaysay in sidan oo kale 2023 loo weeraray gudaha xerada jaalasiyaad oo iyadana ku taalla ka soo horjeedka xaruntan hadda la weeraray markaasina ay maleeshiyaadka murtadiinta la kulmeen khasaare baaxad leh waxay sidoo kale dowladdan qirtay in ay sii laxaadsanaysa cududda mujaahidiinta al-shabaab ayna samaynayaan isballaarin xooggan waxaana lagu yidhi qoraalka ka soo baxay dowladda Poland in ka badan toban sano waxay kooxdan u dagaalamaysaa in Soomaaliya ay ku soo rogto xukun shareecada Islaamka ah iyadoona hadda maamusha dhul ballaaran oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya dowladda Qatar ayaa dhankeeda soo saartay war saxaafadeed ay ku cambaareynaysa wixii khasaare ahaa ee gaaray murtadiinta wasaaradda arrimaha dibadda dawxa ayaana sheegtay in gudaha muqdisho ay ku sii lixaadsanayaan maalinba maalinka ka dambeysa weerarada lagu beegsanayo murtadiinta qaybahooda kala duwan imaaraadka isaguna waa mid ka mid ah dalalka saacada uun kadib la soo degdegay cambaarayn iyo tacsi isku laran waxayna xukuumaddan muujisay sida ay uga niyad jabsan tahay masiirka kooxda xasan sheekh iyo sida mujaahidiintu ay u kulaalayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho xukuumadaha dawaaqiidda ah ee ka dhisan waddamada kuweyd urdun iyo baxrayn ayaa iyaguna soo saaray warqado isku mid ah oo ay uga hadlayaan howlgalkan iyagoona qoraalladooda ku muujiyey sida ay uga murugaysan yihiin halaagga gaaray kooxda riddada soomaaliya iyo fashilka amni ee haysta kooxda riddada ee sheegata in waddankan ay ka taliso marka laga soo taga cambaarayntan tooska ah ee ka soo baxday dalalkan dhanka kale mid ka mid ah warbaahinada faransiiska ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacay warbixin uu kaga hadlaya qaraxii ka dhacay afaafka hore ee xerada damaanyo halka dhinaca kalena ay sheegtay in waayadan ay kooxda gurgurta gudaha caasimadda ku wajahaysa dhiigbax daran dowladda soomaaliya ayaa bilihii u dambeysay wajahaysa weeraro sii kordhaya oo kaga imaanaya kooxda al-shabaab ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay warbaahinta faransiiska ee loo soo gaabiyey r f i gunaanadkii kooxda riddada soomaaliya iyo nidaamka xasan sheekh ee uu baaqiga u yahay muddada halka sana ayaa hadda ku sugan marxaladdii ugu liidatay ciidanka mujaahidiinta ayaana si weliba kaga hortegaya cadowga iyadoona weerarkan uu ahaa mid digniin cad loogu diraya afraadda ku tahmaysa inay ku biirto safka murtadiinta waxaana nuqul ka mid ah war-saxaafadeedkii ka soo baxay howlgalkan lagu yidhi mujaahidiintu waxay mar kale u digayaan cid weliba oo doonaysa in ay ku biirto cadowga shahaadala dirirka ah ee horarka ku ah diinta dalka iyo deeqda ummaddan soomaaliyeed ee muslimka waxayna qof weliba oo arrinkaas ku fekeraya xusuusinaysaa in aysan ku kadsoomin ballanqaadyada dhalanteedka ah ee ay saliibiyiintu u samaynayaan taas beddelkeedna ay kuwaana qaataan dharbaaxooyinka ku dhacaya murtadiintii iyaga kaga horreeya dhabbahan halaagga ee ashahaadala dirirnimada ah kuwaasoo u qaybsamay qaar saldhigyadoodii lagu dhexlaayey kuwa meedadkooda furimaha looga soo cararay qaar dhaawacyo xun weli la jiifa iyo kuwo welwel iyo cabsi joogta ah ku nool aad buu u mahadsan yahay ilyaas warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu